nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta
dhegeystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa casharkeenna taxanaha ahaa oo aan ka soo qaadanay boqortooyada waddanka yahuudda casharkii lix iyo lixdan iyo toddobaad waxaa jiray nin ka mid ahaa boqortooyadaasi oo oran jiray nicodemas oo yahuudda taliye u ahaan jiray isagu habeenku u yimid boqorka wuxuuna yidhi macallinow waannu ognahay inaad tahay macallin ka yimid boqortooyada waayo ina ma samayn karo calaamooyinka aad samayso haddana haddaa aanan boqorka la jirin boqorka ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi runtii runtii waxaan ku leeyahay qof hadduu mar kale dhan boqortooyada uu boqorka arki kari maayo markaasaa nicodemas wuxuu ku yidhi sidee baa nin mar kale u dhalan karaa isaga duqa ah miyuu mar kale uurka hooyadiisa geli karaa oo dhalan karaa markaasaa boqorka u jawaabay runti runtii waxaan ku leeyahay qof hadduu ka dhalan boqortooyada dhexdeeda boqortooyada geli maayo waxaa jidhka ka dhashaa waa jidh waxa boqortooyada ka dhashaa waa boqor ha la yaabin haddii kuleeyahay waa inaad marka kale boqortooyada ka dhex dhalataa dabeeshu way ku dhacdaa meeshay doonto waxaadna maqashaa xiinkeeda laakiin sima ogid meesha ka timid iyo meesha u kacdo waa sidaas oo qof kasta oo boqortooyada ka dhex dhasha nicodemas ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi sidee baa waxyaalahaasi u noqon karaa markaasaa nicodemas u jawaabay oo ku yidhi ma waxaad tahay macalinka reer banu israa'iil oo aadan weliba waxyaalahaasi garanaynin runtii runtii waxaan ku leeyahay waxaynu naqaanaa ayaynu ku hadalnaa oo waxaynu aragnay ayaynu ku marag furnaa idinkuna maragayga ma aqbashaan haddana waxaan idinku yidhi oo aad rumaysan weydeen sidee baad u rumaysanaysaan hadda waxaan idinku yidhi ama aan ka sheegay boqortooyadayda sheekadaasi waa sheekada aan ka soo qaadanay boqortooyada boqorka ka talin jiray waddanka yahuudda ee casharkeenna taxanaha inoo socda nin ninna boqortooyada kor uma tegeen kii boqortooyada ka soo jeeday ma ahane waana boqorka oo jooga sidii boqorka abeesadii kor uga qaaday cidlada sidaas oo kale boqorka wiilkiisa waa in kor loo qaadaa in mid kastoo isaga raaca amarkii uu boqorka bixiyey uu lahaado xurnimo boqorka dadkiisa uu jeclay uu aqbalay inuu siiyo wiilkiisa uu ahaado taliya waddan kale oo magaalo kale oo ka tirsan waddanka yahuudda uguma soo dirin boqortooyadaasi inuu xukumo dunida laakiin wuxuu u soo diray inay bartaan isaga oona ay raacaan amaradiisa iyo amiiradiisa iyo xukumadiisa kii isaga raaca ma xukumna laakiinse kii aan isaga raacin horey ayaa loo xukumay maxaa yeelay wuxuusan raacin magaciisa oo ah boqorka yahuudda oo keliya oo ka dhashay kaasi waa nicodemas kanu waa xukunka isaga ka yimid oo dunida oo dhan uu rabay inuu ku maamulo dadkiisa waxay u arkeen inuu yahay mid cunsuriyad aada u weyn shuqalladooduna shar bay ahaayeen nin kastoo shar fala nibcada umana yimaado nuurkaasi uu boqorka hortiisa u yimaado laakiinse xumaanfalaayaasha boqorka uma soo dhowaan jireen waxay ahaan jireen dad mitid isaga ku ah waxaase dabadeed boqorka iyo dadkiisa waxay yimaadeen dalka yahuudda oo meeshaasi ayuu iyaga la joogay oo dad ku casuumay boqorka wuxuu dadka ku casuumay caynoon meel yiraahdo oo u dhow saleem waayo meeshaasi waxay lahayd biyo badan webiyaal iyo beero iyaguna way yimaadeen weyna ka aqbaleen amaradiisa waayo waxa boqorka weli xabsiga looguma tuurin kuwa isaga amarkiisa diidi jireen sidaa daraaddeed waxaa dhex kacay boqorka wiilkiisa xirtiisii iyo yahuudi ayaa weydiis oo dhaarintii ku saabsan markaasay u yimaadeen boqorka wiilkiisa oo ku yidhaahdeen macallinow kii kula jiiray webi urdun shiishadiisa oo marag u furtay ayaa dadka casumeey oo dadka oo dhan way u imaadeen boqorka wiilkiisa waxa uu jawaabay oo ku yidhi ninna waxba uma heli kari maayo boqortooyada laga siin maayo laakiin kudiina markhaatiyaal baatiin inay yimaadeen anigu mi ihi boqorka laakiin hortiisa ayaan soo diray kii aroosadda qaba waa arooska laakiin kii saaxiibkiisa arooska oo agtaga oo maqlaa isaga aad buu u faraxsan yahay codkiisa arooska daraaddiisa sidaa aawadeed farxaddaydu waa dhan tahay isagu waa inuu kordhaa isagunase waa inaan yiraahdo taasi waxay ahayd sheekadii boqorka ee waddanka yahuudda ka talin jiray oo aan soo qaadanay waynu doonayno inaad la socotaan taxanaheena maalin weliba kii xagga sare ka yimid ee dhinaca boqorka boqortooyada yahuudda oo dhammaanu ayay ka sareeyaan kii dunida yimaado oo doonayo inuu dadka maamulo waa inay arkaan qaynuunada iyo dhaqanka ree banu israa'iil wuxuu arkaa oo maqlay waxaas ayuu ka marag furaa inana maragiisa ma aqbalo dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su'aalah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
aabadarugayan admasuga kunusahay halka ku diray sideed iyo hal magan laba jacaylkana siryaacad adog tahay siduy ragna ragna yahay sagaal midab jacaylkana siryaacad adog tahay siduy ragna ragna yahay sagaal midab nkamaadhaan siyaasadi sacaabada rogrogayaan nkamaadhaan siyaasad sacaabada rogrogayaan hadna suga ku nooshahay ku saxaaxal casabay sidaad yeeli doontaa hadna suga ku nooshahay ku saxaaxal casabay sidaad yeeli doontaa dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudano waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeen haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilkayagu waa radio somaly one at gmail dtcom mar labaad imeilkayagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
naftaydan sasabayay haddaad noqotay sarey naftaydan sasabayay haddaad noqotay sarey hunsahanka ku diray saddex iyo lix jeer kow